dugsiga hoose dhexe sare ee kismaayo ayaa munaasabad dhiirigelinayan gobodi toban arday ee ankasaraytay imtixaanka fasalka sideedaad ee sana dugsiyeedka lama kun labaatiyo kooda lama kun iyo labaatiyo lamada walibana munaasabada ku qeyb galay maamulka iskuulka bahda walbarashada arday waalidiin iyo weliba marti sharafkala maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee kismaayo abuukar cabdulaahi xuseen yaa ku werbi munaasabadun langobodi ardayda fasalka sideedaad kismaayo xilligii la aasaasay ilaa iyo maanta ilaahay fadligiis waaye muddo koob iyo toban sanaan shaqaynaynaa maraaxilo kala duwan aan kusoo shaqaynay ardayda iyo odayaasha iyo guddiga culimaaudiinka way ka warqabaan maraaxishii uu soo maray iyo meeshii uu ka yimid iyo meesha laga keenay maalin waxaa jirta meesha hadda aan taaganahay dad bani aadan aysan fadhiisan karin kuwada hadli karin biyaad ku suuban in wax lagu barta aysan ahayn dadkoo dhan la yaabanaayeen laakiin ilaahay fadligiis iyo juhuudda dadka ahlo khayrka ah waalidiinta iyo culimada iyo ardayda bulshada oo ka qayb qaadatay ilaahay fadligiis maanta waxqabadka wanaagsan ee noo muuqda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noogu dhaliyey dhinaga kale haana ku mid ee ardaydii lanqobodii munaasabada iyo hajeediyan ulyaawayo ku baradan So, brothers and sisters, on the other hand, according to the Islamic religion, education, Allah told us in His glorious scripture by integrating us that education and non-educated person and uneducated person can never be same.
قصيدة المعلم لأحمد الشوقي قم للمعلم وفيه تبجيلا saas oo kale haana ku mid ee bulshada ku qeyb galay munaasabada iyo ardayda aan ka hambaliyeen dadaalsho inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa markay culummada ka warramayeen wixii hadda laga soo hadlayay ee aayaadkii u dambeeyey oo weliba u badan aayaatulkown yaa ilaahay u dabamariyay inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa aayaadku waa labo aayaatulqur'aan iyo aayaatulkown labadaba allah iskale
ee marka xigta ardada kale ee kaalinta ardada ay galeen aanan gaarin laakiin hiigsanayo ee raba habeeni maalinna qorshaha ay ugu jirto inay gaaraan waxay arrintaa u tahay dhiirigelin oo waxay arki karaan oo ay arkaan maalin walba arday iyaga la fadhiya oo hal macallin uu wax u wada dhigay hal fursad oo imtixaanna wada galo hal waqti laga qaaday su-aalihiina hal noocay ahaayeen ardayga hadduu kaalinta hore galay aadna waad geli kartaa laakiin waxay ku xiran tahay dadaalkaaga iyo juhdiga sidaa u bixiso aada iyo aada waxaa waaye hawshaan howl aada iyo aada u muhiima oo ardada iyo waxqabadka iskuulka maamulkiisa iyo inta shaqada u haysa wasaaradda waxbarashada iyo maamulka iskuulka dhammaantood waxtarkooda ka tarjumaysa waaye